bana inuu uga jeeday ay ka muuqatay waxa la garta in la sameeyaa inay ka raajixsan tahay in laga taga markii la garto in la sameeyaa inay ka raajixsan tahay in laga tago xaaraani waa baxday oo waxa weeye markaysa waxaad markaa isaga dee in la sameeyaa ma raajixa a in laga tagaa raajixa karaahiyana waa baxday yani oo isagana in laga tagaa raajixa yani ibaaxana waa baxday oo in la sameeyaa raajix maahe labada daraf waa siman yihiinoo labada dacal baa markaysagaa siman marka waxa weeye ibaaxana waa baxday wuxuu dhex yaallaa inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay labadaa markuu kala dhex yaallo asal waxaa ahaatay alaslu baraa'atu dimmati dimmadu inay beri tahay oo aan markaa qofku la tacsiiminayn lagu dambaajinayn shayga oan la odhayn haddaad ka tagto waad ku dambaabaysa asalku sidaasuu ahaa asalku sidaasuu ahaa markaa qadarkii yaqiinta ahaa ee mutayaqanka aha ee ugu yaraa ee la hubay nadbiga weeye inta ka badan markaa nadbiga iyo sunnanimadaas waa mashkuuku fihiyo waa laga shakisan yahay marka waxa weeye shaki meelu yaallana waajibnimo in la yskaga xambaaraa ma aha qolada waajibnimaduna waxay ka eegeen oo yidhaahdeen qolada kale markay yidhahaan qadarka yar baa marka aanu qabsanaynaa iyaguna waxay yidhahdeen waxa ixtiyaad badan oo tawarruc iyo xalaalnimo badan oo dadaal badan oo qofku inuu dembigii dimadiisu ka beri noqoto u dadaal badan inuu waxa weeye markaa shaygii la yimaado marka waajibnimadu saasay raajix u tahay bay yidhahdeen calaa kulli xaal qawlka markaysa waxaan markaa yani ku saabsan inuu yani markaa sunnanimo faa'iideynayo oo mujaradkiisa aan waajibnimo laga qaadanaynin yani qawlkaasi qawl aada u qawiye weeye qawl aada u qawiye weeye walow inkastoo culamo badani ay saxiixiyeen qawlka markaysaga waajibnimada qasdulqurba hadduu waayo waxaa markaa lagu xambaarayaa waxaan leeyahay qasdulqurba hadduu weheliyo oo waxa weeye yani markaa qasduqurbo hadduu weheliyo waa masaladaynu soo sheegnay qasdulqurba hadduu waayo oo in qurbo loo qasdiyey haddii la waayo ibaaxu markaa ku yani mudan yahay ibaaxo ayuu marka isagaa ku mudan yahay ishkaal baa la keeno waxaa leeyahay suurada hore sidee baa loogu soo raray qowl odhanaya markaa mubaax buu noqonaya iyadoo qasdulqurba taalo mas'alada noocaasna markaa sheikhu wuxuu doonay inuu ishkaal bixiyo waxau yihi waqad ajaaba bacduhum waxa uu shaarixu odhanaya faqad ajaaba bacduhum can hada biana almuraada biqasdi lqurbati cinda albaajiyi qasdu taqarubi bibayaani lficli lilummati yacni qasdulqurbaha markaa la sheegayo muraadka looga jeedo waxa lagu ishkaal bixiyo lagu fasiray inuu markaa yacni cibaado uu ilaahay yacni asaalatan ku caabudayo keliya ma aha ee wuxuu ilaahay ugu cibaadaysanayaa bayaanka uu dadka u caddaynayo shaygan inuu bannaan yahay marka waxa weeye shay mubaaxuu la yimi qurbaanu uga jeedaayo caddayntu uu dadka u caddaynayo inuu shaygani markaa uu yahay shay mubaax ah ayaa dee waxay tahay markaysaa waxan markaa lafteedu mid cibaada ah wa rubbama yafcalu lilmakruhi mubayinan anahu lilwujuubi waa inagii soo maray culammaduna markaysaga waxay qabaan shayga markaa la caddaynayo jamaahiiru ahli cilmi in waxa weeye haddii bayaankii ficil uu ku xidhnaado ficilkaa in lala yimaada inay waajib tahay qolyaha muctasilada ama qadariyada ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen waxaa la caddaynaya hadday waajib tahayna ficilka lagu caddaynaya waajib buu noqonayaa hadday waxaa la caddaynaya sunno tahayna ficilka lagu caddaynaya sunnu noqonaya haddii waxaa la caddaynaya uu markaa mubaax yahayna ficilka lagu caddaynayaana mubaax buu noqonaya laakiin qowlka noocaasi waa qowl daciif ah yacni waxa weeye mas'aluu buu ku laasimiyey sheikha khazaali la yidhaahdaa oo wuxuu yidhi waydinkan yidhi mid waydinka yidhi mid kasta oo la caddaynaya wuxuu la caddaynayo la xukum yahay waa inaad tidhaahdaan markaa maxduur oo shay xaaraana in la caddaynayana yani caddaynta la caddaynaya xaaraan bay noqonaysaa iyadana waa inaad tidhahdaan buuri qaacidadiinay ka laazimaysaa markaysa waxaad marka aad tidhahdeen saas iyadaa bay uga imanaysaa calaa kulli xaal kalaam markaa yani la mid ah kalaamka uu ku ishkaal bixiyey ayaa waxaa sheegaya baxrulmuxiidka kitaabkiisa yani zarkashi baa baxrulmuxiidka ku sheegaya juska lixaad safxadda koob iyo soddon yani waa yaro dheer yahay marka yani ishaaradun baynu ku dhaafayna subki baa isaguna hadalka hadal la mida waxa uu isaguna ku sheegay ibhaajka ayuu ku sheegay juska labaad laba boqol iyo lix iyo lixdan isnawi baa laftiisu isaguna wuxuu yidhi waclam ana isbaata qowlin biibaaxatihi maca duhuuri qasdi lqurbati fiihi ishkaalun daahirun nihaayat usuulka mujalladka labaad lix boqol iyo lix iyo afartan wuxuu yidhi wakullu ma sifatu wakullu maa kii dhammaantii oo asifatu tujaalu fiihi sifada markaa yacni gudihiisa laga jaahil noqonayo sifada markaa ku yani markaa uu ku sugan yahay laga jaahil noqonayo falilwujuubi ay fa huwa isaga yujcalu waa la yeelayaa lilwujuubi waajibnimaa loo yeelayaa fil asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo wa qiila waxaa la yidhi maca qasdi taqarubi yacni qasdu taqarub markuu weheliyo qowl wuxuu leeyahay iطlaaqan baa qasdu taqarubaa weheliyo ama yaanu wehelin yacni wujuub baa loo yeelaya bacdi kale waxay leeyihin maya qasdu taqarrub markuu weheliyaa wujuubka loo yeelaya intaa lagu qaydaana waa markaysa waxaan markaa waa waa fiican tahay oo in la yidhahdo qasdu taqarrubba yadaanu daahirin ayaa wujuubnimo la yskaga xambaaraya qowl daciifa weeyi wa in fuqida haddii la waayo yacni qasdu taqarrub la waayo fa huwa isagu qaminun yacni wuxuu xaqiiqo ku yahay oo ku mudan yahay bilibaaxati ibaaxu ku habboon yahay oo ku mudan yahay qamin iyo qaman labada mid walba waa la yidhahdaa jadiirun ama xaqiiqun buu la micno yahay laakiin hadda nadmi ahaan waa in markaa qamin la akriya waqad ruwii waxaa laga soo wariyey can maaliki alakhiiru can maalikin shiikha la yidhaahdo alakhiiru qowlka labaad baa laga soo wariyey asalku wuxuu ahaa in la yidhahdo can maalikin alakhiiru in sidaas la yidhaahdo oo la tanwiiniyo ayay ahayd laakiin tanwiinta waxaa looga tagay daruuratu shicr oo shicirka ayaa wasnigiisu jabaya sidaas aawadeed markaysagaa tanwiintii yacni markaa waa laga tuuraya can maalikil akhiiru baa lamarkaa la akrinaya waalwaqfu markaysagaa yacni tawaqufka laga tawaqufayo ayaa namaa ay nama nama albasiiru namaahu lbasiiru kii waxa weeye usuulka u indhaha lahaa ee u cilmiga lahaa uu u nisbeeyey lilqaadi ay ila alqaadi shiikhii la odhan jiray qaadi waa qaadi abubakar albaaqilaani kutubta waxa weeye usuulka maalikiye iyo shaaficiye usuulkeeda yacni markaa kutubta ah iyo xanafiyaba haddii aad ku aragto qaadigii baa sidaa yidhi oo aan waxba la raacin muraadka looga jeedaa waxa weeye waa qaadi abubakar albaaqilaani weeyi qaadi abubakar albaaqilaani weeyi sidaas iyadaa weeya kutubta shaaficiye lafteeda markaysagaa si gaara haddaad u aragto markaysagaa qaadi iyagoo odhanaya waxay markaa o itlaaqaya waxaad u kala qaadi fiqi iyo usuul hadduu fiqi yahay qaadi xuseen bay u jeedaan hadduu markaa usuul yahayna waxay u jeedaan qaadi abubakar albaaqilaani bay u jeedaan qolyaha xanaabiladu alqaadi markay itlaaqaan waxay uga jeedaan abu yacla bay uga jeedaan abu yacla ayay uga jeedaan markaa qowlka dambe oo ah markaa ibaaxada ayaa markaa maalik laga soo wariyey tawaqufkana waxaa loo nisbeeyey qaadi abubakar albaaqilaani waqad ruwii waa la soo wariyey can maalikin shiikha maalik la yidhahdo nadmi ahaan uma tanwiininaysay alakhiiru qowlka dambaa la soo wariyey waalwaqfu yacni tawaqufkana nama albasiiru ay namaahu lbasiiru kii markaa cilmiga u indhaha lahaa wuxuu u nisbeeyey lilqaadi shiikhi qaadi abubakar albaaqilaani la odhan jiray wanaasikhu ka markaa wax nasakhaya alakhiiru ka dambe weeye inta qaabala alifku waa alifu lilaaq a haddii kale luqadii markaa la odhan jiray yacni akaluun iyo albaraakiis noocii oo kaluun bay iska noqon inta qaabala hadduu markaa isqaabilo ficlun ficil iyo wa qowlun qowl hadday iska hor yimaadaan yacni ka dambe ayaa naasikha qowlkaasoo yacni markaa jalaa markaa muuqday mutakariran xaalu yahay markaysagaa mid yacni noqnoqod faa'iideynaya oo muqtadaha uu faa'iideynaya ay tahay in lagu markaa yacni marar badan in lala yimaado oo lagu noqnoqdo wuxuu inoo tilmaamayaa haddii ficil iyo qowl iska hor yimaadaan ficilka iyo qowlku markay iscaaridaan qowlkuna uu faa'iideynayo takriir ama takarur yacni muqtadaha uu faa'iideynaya in lagu noqnoqdo ay tahay wuxuu inoo tilmaamayaa haddii ficil iyo qowl iska hor yimaadaan ficilka iyo qowlku markay iscaaridaan qowlkuna uu faa'iideynayo takriir ama takarur yacni muqtadaha uu faa'iideynaya in lagu noqnoqdo ay tahay xaalka noocaas ah waxa markaa uu inoo tilmaamayaa yacni labada ka dembeeyey unbaa la odhanayaa waa naasikh qowlku hadduu dembeeyey hadduu ficilku dembeeyo kolba ka dembeeyaa la odhanayaa markaa naasikh weeye ficilka iyo qowlku markay iscaaridaan culammadu suwar badan bay soo arooriyeen sheikha markaa yacni la yidhahdo raazi kitaabkiisa maxsuul la yidhaahdo si fiican ayuu markaysa waxaan ugu bastiya uu ammaanayo kitaabkii fanniga markaa yacni laga qoray ugu fiicnaa afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam yacni waxaa ammaanaya abushama oo waxau odhanayaa kitaab laga qoro yacni kitaab afcaasha rasuulka si fiican u sharxa waxa ugu fiican buu odhanayaa markaysaga maxsuulka maxsuulka iyo kitaabka shiikha iyagu uu qoray abilxasan alaamidi oo alixkaam fii usuuli ilaxkaam labadaa kitaab baa ugu jamcin badan qaybaha yacni markaysaga uguna ballaadhan waxaa markaa uu tilmaamayaa laakiin labada markaa shiikh shiikh weliba markaa yacni qayb aanu yacni shiikha kale sheegin ayuu sheegay buu yidhi oo waxa weeye raazi ilaa waxa weeye shan iyo toban suuro oo ka imanaysa ficilkiiyo qowlku marka iscaaridaan buu markaa sardiyey oo keenay yacni markaa ayuu markaa keenay aamidana suwar kaleoo markaysaga aanu sheegin raazi ayuu isaguna sheegay aniguna waxay labadooduba sheegeen baan isu ururiyey buu yidhi waxaan kaloo kore ku daray intaan mas'alada u fiirsaday waxay ka tageen markaa lixdan suuraa ka imanaysa buuhi lixdan suuro ayaa ka imanaysa buuhi ficilka iyo qawlku hadday iscaaridaan marka calaa kulli xaal yacni suwar badan baa sidaas iyadaa markaisagaa uga imanaysa marka calaa kulli xaal yacni waxa uu sheikhu ijmaal ahaan buu iskaga dhaafaya waxa uu yidhi yacni labada kolba ka dambeeya ayuunbaa naasikha wannaasikhu ka wax nasakhaya alakhiiru ka dambe weeye in taqaabala hadday iscaaridaan ficilun ficil iyo wa qawlun qowl ay iscaaridaan qowlkaasoo jalaa muuqday xaaluu qowlkaasi yahay damiirka jalaa ku jira ee faacilka markaa u ahe qowlka u noqonaya ayaa laga xaalaynaya yacni xaaluu yahay markaa yacni qowlku mutakariran mid markaa yacni soo noqnoqonaya bimacnaa waxa weeye dhowr goor baa qowlka la yidhi looma jeedo ee waxaa looga jeedaa muqtadaha uu faa'iidaynayaa takriir ah in la soo celcesho oo wuxuu faa'iidaynayaa oo kale waajibnimo qowlku qowlku hadduu waajibnimo faa'iidaynayo waajibkii dee inaan lala laga tegine mar kasta lala yimaaduu keensanaya dee takraar buu keensanaya haddaba hadduu ficil ahaan khilaafay isma yacni waafaqayaan waa laba shay oo mut markaa yani mutacaaridaan ah oo aan iswaafaqaynin waxay noqonaysaa in la yahaa kolba ka dambeeya ayaa naasikha insaan la yidhahdo warayu cinda jahlihi duu khulfi bayna murajixin wa ra'yi lwaqfi wara'yu markaysagaa ra'yiga markaa sawaabkee culammadu ay qabaan cinda jahlihi marka waxa weeye laga jaahil noqdo labada ka dambeeyey duu khulfin mid khilaaf u saaxiiba weeye bayna murajixin marka ay isugu khilaafsan yihiin mid arjaxaya kala arjaxaya labada mid ahaan arjaxaya iyo wa ra'yilwaqfi markaa ra'yigii tawaqufkoo iska taaga ah labadaasu marka kala dhex yaalla yacni wuxuu tilmaamayaa waxa weeye waxaa la garan waaya haddaba kii muta'akhirka ahaa suurada hore waxay ku saabsanayd inka muta'akhirkaa la garanayo qowlkiiyo ficilka dabeedna ka dambe uu naasik ka dhig baa lagu yidhi haddaba haddaan ka dambe la garanayn maxaa la yeelayaa culammadu waxay isugu khilaafeen qaarba mid bay arjaxeen qaar waxay arjaxeen qowlkaa raajaxsan bay yidhaahdeen waayo markaysagaa qowlku yacni waa ka aakadsan yahay oo waa ka adag yahay yacni markaa ficilka waana ka bayaan badan yahay oo idaa tacaarada alqawlu walficlu quduma alqawlu bay culimmada qaarkood yidhaahdaan bacdi kale waxay yidhahdeen maya ficilkaa la hormarinayaa oo haddii la eego xagga bayaanka waxaa markaa caddayn badan ficilkaa ka caddayn badan qowlka oo ficilku siduu qowlka uga caddayn badan yahay waxaaba suurtoobi karta bay yidhaahdeen jawaab ahaan in waxa weeye waxaanad qofka ku deeqsiin karin hadal inaad markaysaga waxaad markaa tusto oo aad ficil ahaan u samayso inuu garan karo oo waxa weeye handasaadka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah haddaad afka uga sharaxdaan oo adigu u sawirin ma garan kara bay yidhaahdeen laakiin haddaad markaa yacni ficil ahaan ugu muujiso markiiba waa fahmaya markiiba waa fahmaya manaasigta xajka haddii qofkii qowl ahaan loogu sheego la yidhahdo waxaasaad samaynaysa halkaasaad tegaysa waxaasaad tuuraysa halkaasaad habeenkaa joogaysa yacni marka haddii sidaasun af ahaan aad ugu sheegto qowl ahaan oo aanaad ficil ahaan u tusin yacni markaa qofkii aad u fahmi maayo laakiin haddaad tidhahdo ina keen oo aad tidhahdo markaysaga waxaan sameeyaba markaysaga adigu u fiirso eeg yacni markaa waxaan baad samaynaysaa oo aad ficil ahaan markaa u tusto qofkii si fiican buu u fahmaya marka ficilkaa u bayaan badan bay yidhaahdeen qowlku ma bayaan badnee ficilkaa bayaan badan qaar kalea jamciyayo waxay yidhaahdeen waar labada qowl mid waliba waa jiraayo midba sibuu u bayaan badan yahay oo ibnu najaar alxambali waxa uu yidhi laa yuqaalu qad sabaqa ana alficla aqwa fi lbayaani lianna naqulu التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل على الكيفية ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى لصراحته شرح الكوكب المنير مجلد كالصدحات أفر بقل يستقال يا أفرتن إلى أفر بقل يكوتا يعني مدبسي بيان بدنيا مدنا حكم كشيء قالوا لي هاي بأتو ستان بدنيا midna kayfiyaddiis iyo qaabkiisu u caddayn badan yahay markaa qoloba iyagoo gees minicsanaya bay mid arjaxeen amaa haddii laga eego markaa waxa weeye xagga xukumka faa'iidaynta uu faa'iidaynayo qawlkaa u bayaan badan oo u caddayn badan culammada qaarkood markaa midba mid bay arjaxeen qaarna waaba ka tawaqufeen oo waxay yidhaahdeen daliil kala cayima oo kala arjaxa ayaa loo baahan yahay inta daliil kale la helayo waa laga tawaqufayaa bay yidhahdeen wa ra'yu markaa ra'yigaa culammadu qabaan cinda jahlihi goorta muta'akhirka laga jaahil noqdo qowlkiiyo ficilka iscaariday ka dambeeye laga jaahil noqdo duu khulfin mid khilaaf u saaxiiba weeye bayna murajixin ay isugu khilaafsan yihiin mid markaa arjaxay qowlka ama ficilka arjaxay iyo wa ra'yilwaqfi ra'yigii markaa tawaqufko iska taaga ah waalqowlu in khasa bina tacaarada fiina faqad wannaasikhu aladii mada waalqowlu qowlku in khasa binaa hadduu innaga inagu khaas noqdo tacaarada yani markaa way iscaaridaan yani ficilkii iyo qawlkii yani markaa waxa weeye hadduu qawlku innaga inagu khaas noqdo yani ficilna markaa uu khilaafo tacaaradaa way iskhilaafaa way iscaaridaan qawlkiiyo ficilku fiinaa innaga xaqeenna ayay isu isu yani markaa isu caaridaan faqad oo keliya nisbada nebiga mutacaaridaanu ma aha wannaasiku markaa yani ka naasikhe wax nasakaya alladii madaa waa kii markaa soo socday weeye inbitaasi adina daliilu yani naasiku waxa weeye waa kii hore kugu soo sheegay ee akhiirka ahaa ee dembeeyen weeye inbitaasi adina daliilu ay in adina daliilu hadduu daliilku markaa yani idmo bitaasi dayasho nebiga lagu idmo lagu dayanayo hadduu daliil inoo fasaxo qariino aynu u helno in nebiga laga dayanayo ficilkaas yani ay fannaasiku aladii madaa oo akhiirka ah kii soo hormaray oo ah markaa ka dambe ayaa naasikh inoo ah waljahlu fiihi yani markaa goorta laga jaahil yahay ka dambeeyana daalika tafsiilu tafsiilkaa yani masalada hore lagu soo sheegay oo kale ayaa markaa gelaysa waxa uu halkana inoo tilmaamayaa in haddii waxa weeye qawlkiiyo ficilkii ay iscaaridaan laakiin qawlka uu inaga inagula khitaabay inagu inagu yidhi waxa iyo waxaa iyo waxaa sameeya inagu khaas inagu yahayo waxaa laynagu yidhi ummadday yacni ummaddaydiiay waxaa sameeyoo kalea laynagu yidhi oo siiqe khusuus inaga inagu ah ayaa markaa uu nebigu inagula khitaabay waa qawl ficil ahaanna si khilaafsan buu sameeyey yacni nebiga nisbadiisa markaa mutacaaridaan uma aho qawlkani isaga waxa weeye ma shamlinaynin oo siiqadu inagula khitaabaa waxay tahay siiqo khaasa yacni yaa ummatii ifcalu kada ummadaydiiay sidaa sameeya oo kale uu yidhi nebigu khitaabkaa ma gudagelayo marka khitaabkan inaga muwajah buu inagu yahay ficilkiisa inayna ku dayanana waxana wayna saaran tahayoo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasanatu maa meesha taala marka xaalka noocaasa inagu mutacaaridaan inoo yahay yani ficilkana yani markaa wuxuu ahaa yani qawlkana midaa nebiga khusayn buu ahaa ficilkan iyo qawlkanna inaga markaysagaa nisbadeenna mutacaaridaanba bay inoo noqonayaan waxaanay markaa noqonaysaa kolba ka dambeeya inuu naasikh yahay buu noqonaya laakiin xaalkaasi waa markaynu daliil u hayno in ficilka nebiga aynu kaga dayanayno wa ilaa waxaa lagu xambaaraya haddaan markaa qariino loo haynin kutusinaysa in nebiga laga dayanayo yani arrinkuba waa saalanya waxaa la odhanayaa ficilkuna nebigu u gaar yahay yacni qawlkana inagu inoo gaar yahay sidaasaa la odhanaya waana qaacidada markaysagaa uu aad ugu dandaneeyo aad iyo aad ugu noqnoqdo yani shawkani kitaabkiisa naylulawtaarka ah oo uu yidhahdo markaysaa waxa markaa alficlu lmukhtasu bihi ficilka isagaa ku gaarka ee uu isagu sameeyey laa yucaaridu alqawla alcaama lilummati qaacidada noocaasoo u aad iyo aad ugu markaa celcesho uuna yidhaahdo madaayiq badan iyo meelo badan oo cidhiidhiyaanu kaga baxnay ishkaalaad badan oo markaysagaa masaa'il badan lagu keenayna waa kaga badbaadin meelaha uu ku keenayo waxaa ka mida waxa weeye uu ishkaal xataa isku soo aroorinayo marka uu ka warramayo ee wixii dabtaabtay in laga weysaysto mas'alada noocaasoo kale waxaa dhici karta buu markaa uu yidhi in la yidhaahdo waxa weeye ficilkan uu nebigu la yimid sala allahu alayh wasalam iyo aqwaasha tilmaamaysaa laga weysaysto wixii dabtaabtay in la yidhahdo maxaad qawlka u qaadan waayday ille meelaha kale adiga qaatee markaasuu odhanaya o maxay yeelaysaa haddaan qaato hebel baa qaatay oo hebel baa qaatay oo hebel baa intaasoo caalim buu tirinaya oo taabiciintii xataa qaarkood ka mid yihiin oo marka isagaa qabay wixii dabtaabtay in laga weysaysto ficilka ah marka inaanu ka weysaysanayn nebiga u gaar ahayd saas in lagu xambaaro marka masalada noocaasa aad buu ugu celceliyaa waana markaysagaa qaacido uu tilmaamo inuu madaayiq badan iyo meelo badan oo cidhiiriya kaga baxay uu sidaas u tilmaamo markaysagaa weeye meel awtaarka aad bay uga buuxdaa marka calaa kulli xaal haddii daliil qariino aan la helin in nebiga laga dayanayo waxaa la odhanayaaba nebigay u gaar tahay yani marka laakiin haddii qariino la helo inay nebiga aynay u gaar ahayn sida waxa weeye shaygaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay markaysagaa shaytaan markaa camalkii inuu yahay ama markaa shaytaan in la waafaqayo waxyaalaha noocaas oo kalea haddii saasoo kale markaa yani lagu tilmaamo qariina weeyi oo nebiga markaysa waxaa shaytaan waafiqitaankii inuu uga fogaansha badan yahay weeyi marka xaalka noocaasa wanaasiku lakhiru baa la odhanaya yacni ka naasikhi waa ka dambe ayaa markaysagaa la odhanaya xaaladda laga jaahil noqdo ka dambeeya wuxuu noqonayaa markaa tafsiilkaas baa markaa ku sugnaanaya waxaa laga yani jaahil noqday yani kolba markaa ka dambeeyey yani waxay noqonaysaa markaysagaa bayna murajixin wa ra'yi lwaqfi waalqawlu qawlku in khasa binaa hadduu innaga inagu khaas noqdo isaga iyo ficilku tacaaradaa way iscaaridaan alifku waa alifu tasniya fiinaa innaga xaqeenna ayuu isu yani isu caaridaan oo nisbadeenna ayay mutacaaridaan u yihiin faqad oo keliya wannaasikhu markaa ka wax nasakhaya alladii madaa waa ka hormaray oo akhiirka ah in bita'asi adina adaliilu in adina daliilu hadduu daliilku fasaxo bita'asi dayashada nebiga markaa laga dayanayo shaygaas waljahlu fiihi yani markaa jahliga yani ay fanaasikhu lakhiru bay noqonaysaa jawaabta waljahlu markaa jahliga fiihi laga jaahil noqdaa ka dambeeyey daalika tafsiilu yani markaa waa tafsiilkaas baa ku sugan wain yacuma hayrahu waliqtidaa bihi lahu nasun famaa qablu bada wain yacuma hayrahu hadduu marka isaga yani qawlku uu camimo nebiga iyo hayrkiiba wain yacumma ay wain yacummahu hadduu nebiga camimo sala allahu alayh wasalam qawlku yani marka in yacumma hayrahu yani hadduu camimo ay markaa waxay macnuhu dhacaya wain yacummahu wahayrahu bay macnuhu dhacaya haddii isaga iyo markaa waxa weeye hayrkiiba uu yani ficilku camimo qawlku camimo aan leeyahay qawlku camimo waliqtidaa'u bihi dayashada lagu dayanayo nebigana sala allahu alayh wasalam oo ficilka laga dayanayana lahu nasun nas markaa ay leedahay famaa qablu bada waxaa markaa yani xukumkiisu ahaaday wixii markaa hore yani markaa usoo muuqday weeyaan oo xaalka markaa yani qawlku inaga inagu khaas yahay iyo xaalka markaa qawlku inaga aanu inagu khaas ahayne nebiga iyo innagaba uu caam ku yahay ficilna markaa uu khilaafsan yahay masaladaa la soo sheegay la xukum tahay oo haddii ka dambeeyey la garanayana yani waxa weeye ka dambeeyaa naasikha haddii qariino inaynu kaga dayanayno ficilka la hayo haddii ka dambeeyey aan la garanayna yani waxa weeye waxay noqonaysaa yani markaa bayna murajixin iyo wara'yi lwaqfi yani saasay noqonaysaa haddii qariino ku tusinaysa in lagaga dayanayo ficilka aan lahayna waxaa loodhanayaa ficilkana isagu u gaar yahay yani marka waxa weeye oo isaga nisbadiisaa ficilkiiyo qawlku mutacaaridaan u yahay innaga laakiin ficilkan inama khuseeye qawlkan baa ina khuseeya markaa innaga tacaarud wax la yidhahdo kuma sugnin laakiin isaga nisbadiisa ha loo jamciyo sidaasoo kale markaa noqonaysaa bacdi baa sidaa yidhi wain yacumma hadduu markaa camimo markaa ficilku hayrahu hayrkii camimo iyo isagaba baa loo jeeda waliqtidaa'u bihi dayashada lagu dayanaya ficilka laga dayanaya lahu nasu nas ay leedaho qariina loo hayo famaa qablu bada ay falxukmu xukumku maa qablu bada wixii markaysagaa hore usoo muuqday weeye labada bayde hore laynoogu soo sheegay fii xaqihi alqawlu bificlin khusa in yaku qawlu fiihi in yakun fi in yakun fiihi alqawlu laysa nasa alqawlu qawlku khusa waa la khasisay bificlin ficil baa lagu khasisay fii xaqihi nisbada nebiga sala allahu alayh wasalam xaggiisa in yakun fiihi lqawlu hadduu qawlku marka uu yahay laysa nasan midaan nas ku ahayna biariiqi duhuur uu kusoo gudagelayo yacni waxa weeye markuu caam yahay oo isagana camimaya waxay u qaybsanaysaa inuu nas ku yahay iyo inuu daahir ku yahay hadduu markaa daahir ku yahay in nebigu uu soo gudagelayo laakiin aanay ku caddayn laakiin ixtimaal inuu ka baxo ay aqbali kartaa meesha ay jirto xaalka noocaas ah waxaa la odhanayaa waxa weeye ficilkii qawlkii waa la khasisay oo ficil baa lagu khasisay baa la odhanaya yani qawlkii waa la khasisay oo ficil baa lagu khasisay yacni anahu ida jaءa nasun bixukmin caamin nas baa wuxuu la yimi xukum caama wa kana cumuumuhu yashmulu nabiya sala allahu alayh wasalam cumuumkiisuna nebiguu shamlinaya oo waa soo gudagelaya walakin laa yashmaluhu ila bidaahiri cumuum yani cumuum markaa daahir oo markaa yani haaliba un mooyaane ama raajixa mooyaane si kale kuma shamlinayo oo nas kuma aha wa caaradahu ficlu nabiyi sala allahu alayh wasalam baa caaraday faina ficla nabiyi yadullu calaa annahu hayru daakhilin fi lcumuum ficilka nebigu wuxuu ku tusinayaa sala allahu alayh wasalam cumuumka inaanu soo gudagelayn wa ana alficla yakhtasu bihi duuna alummati ficilkuna inuu isaga ku gaar yahay oo ummaddu aynay la wadaagin tusaalihiisu waxay ahaatay sida wisaalkuu nebigu nahiyey sala allahu alayh wasalam in soomka la xidhiidhiyo ayuu nahiyey oo waxa weeye isagaan qofku afurin markuu soomo habeenkii isagaan afurin oo soomkii sidii isaga sooman oo aan wax allo wuxuu afka saaray jirin maalintii kalena inuu sidii soomkii ula xidhiidhiyo taas nebigu waa nahiyey sala allahu alayh wasalam fa ina daahirahu shumuulu karaahati lwisaali lahu sala allahu alayh wasalam ila anahu lama facalahu dalla cala ikhtisaasi nahyi can lwisaali bigayrihi markii waxa weeye laakiin uu sameeyey marka hore waxa weeye karaahada wisaalku yani lafdi ahaan nebiga waa shamlinaysay oo waxa weeye marka waxay noqonaysay lafdi khaas ah nebigu kuma nahyiine waxa uu ku nahiyey lafdi caam ah waxayna dabeed markaa noqonaysaa qaacidadii ahayd yani waxa weeye cidda wax amartay ama cidda wax nahyiday nahyigiisii ma soo gudagelaysa haddii siiqadiisu saalix ay u tahay ma soo gudagelayaao isagu ma ka mid noqonaya ciddii wax laga nahiyey ama la amrayey yani masalada noocaas hore inuu soo maray marka waxa weeye iyadoo sidaa ay daahir ku tahay ayaa haddana markuu nebigu sameeyey sala allahu alayhi wasalam waxay noqotay inuu nahyigu ku khaas yahay hayrkiisa a yani nahyigu inuu hayrkii ku khaas yahay sidaas iyadaa bay noqotay wa ka taswiijihi akara min arbacin waxa markaa yani saas oo kale ahaatay sida dumarka afar wax ka badan inuu meher ku kulmiyo yani waxa weeye waxay tahay miduu dadka kale ka nahiyey oo ka xaaraantinimayey oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa ki yidhi haylan yani khaylan athaqafi iyo raggii kale la midka ee soo islaamay yani ikhtar minhuna arbacan wafaariq saa'irahuna marka waxa weye nebiguna sala allahu alay waslam afar in ka badan buu markaa kulmiyey toddoba sagaal dumar ah yani meher waa ku kulmiyey haddaynay kaba badnay markaa sidaas aawadeed waxaa la odhanaya waa khusuusiyo nebigay u gaartay sala allahu alay wasalam alqawlu qawlku markaa khusa bificlin ficil baa lagu khasisay oo ficilku wuxuu noqonayaa mid nebiga u gaara sala allahu alayh wasalam buu noqonayaa qawlkuna wuxuu noqonayaa mid ummadda u gaara yacni daahirulcumuumkiina waa laga tegayaayo yacni nebigu inuu ka baxay baa lagu xambaarayaa oo isagu markaysaga mustasnan ka yahay markaa cumuumkaas fii xaqihi isaga nisbadiisa in yaku fiihi lqawlu hadduu qawlku markaa yahay laysa nasa midaan nas ku ahayno ku caddayn inuu nebigu guda jiro ee uu yahay daahirku yahay xaalkaas yani marka ay falqawlu khusa bificlin qawlka ficil baa lagu khasisay oo marka yani ficilka ayaa khaas nebiga u noqonay walam yakun tacaarudu alafcaali fi kuli xaalati min alaxwaal wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وبعد كلامك عسمدة كصاف سنة إن شاء الله تلمامين أن سهلين إن شاء الله تعالى وأن إذن شيء دون رقم كيسا والنصاهان أن يرى أخريا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا هو قول أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول إلى أن قال وإنما نقل هذا وإنما نقل هذا القول في في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار يعني كذا بالأصل آه لو حد كرتاين لفظ إقرار أين أهين آه مطبعات خطأ مطبعين وكسبين الغيابة وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن عن الإقرار على الصغائر عن الاتيان عن على الصغائر يوحي لها نوع مناسبها وإلا هذا القدم يستوري من وعامة ما ينقل عن عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا ولا يقولون إنها لا تقع بحال وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل على سبيل النسيان والسهو والتأويل وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته يعني وحوكيا لهذا الكاس مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صفحة صدح بقولي السقالية طبعا إلا صدح بقولي اللباتة مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صدح بقولي السقالية طبعا إلا صدح بقولي اللباتة خلاصتنا هوران مركا والشاقة هل كاسون إقرار با فيليا إن يعني مطبعات إن وحكس وينهين waayo hadalkadan bayaana wuxuu odhanayaa hadalkaasi waxa weeye annahum gayru macsuumiina can iliqraari cala asakaa'iri marka macsuumiin kama aha can iliqraar cala asakaa'ir haddii la yahay waxay noqonaysaa bimacnaa waa way ku sugnaanayaan haddana waxa weeye walaa yuqaruuna calayha baa ka dambaysa walaa yaquuluuna inaha laa taqacu bixaal marka can ilityaaniya baa u munaasiba marka ala kulli xaal hadal marka kale oo ku saabsan yani sakaa'irta in macsuum aynay ka ahayn ay ka dhici karto abu mudafar asamcani w inagii hore uga akrinay oo marka culamada ashaacirada ka mid a marka sidaas aawadeed waxaanu tilmaamayaa abulxasan yani abulxasan alaamidi inuu akharu alashcariya uu ka u nisbeeyey inay markaa yidhaahdeen kabaairtay macsuum ka yihiin sakaa'irta macsuum kama aha inay ashcariyada badankoodu qabaan yacnii inay ashcariyada isu khilaafsan tahay laakiin badanka ashcariyadu inay qabaan qowlkaa sakaa'irta macsuumka ma aha laakiin waxaa laysla ogol yahay in waxa weeye wixii markaa dembi ah ama kalad ah walow ijtihaad markaa yacni khata ah haba ahaadee inaanu markaa aynay ku sugnaanayn ee markiiba laga baraarujinayo dabeedna marka ay ka noqonayaan yacni taas iyadaa waa laysla ogol yahay oo waa laysku waafaqsan yahay mawaadic kale oo adigu kaga warramaya cismada ambiyada waa jirtaa oo iyaduna majmuuculfataawaha ka mid a ilaa laba mawdic oo kale laakiin hadalkaan u jeeday yacni mawdicaasuu ku yaallaa walam yakun tacaarudu alafcaali fi kuli xaalatin min alaxwaali wain yaku lqawlu bixukmin laamica faakhiru lficlayni kana waaqica waalkullu cinda bacdihim saxiixu wamalikun canhu ruwi tarjiixu waxayثuma qad cudima almasiru ilayhi falawlaa huwa atakyiiru walam yakun mukallafan bisharci salla calayhi ila hu qabla alwadci wahuwa walummatu bacdu kullifa ila ida taklifu binasi intafa waqiila la walkhulfu fima shurica walam yakun daacin ilayhi sumica ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراو انحصر والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوءة بها للكذب ومن تفى وجودهم من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في الثاني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تعديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء الأربعة فيه راجح وما, زا وما عليها زاد فهو صالح وما, وما, وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبع إلغاء الأربعة فيه راجح وما, زا وما عليها زاد فهو صالح وما, وما, وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لا ذا التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفيه إذا ما, إذا ما خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول قال المصنف رحمه الله ولم يكن تعارض الأفعال ولم يكن معها بمعنى محصل تعارض الأفعال أفعاش إن إسعارضان محصل في كل حالة حالة يعني كسته ومن الأحوال حالتها كمدا إن أفعاش إسعارضا يعني وحصل أو أي سورة بيسمعها halkanna wuxuu inoo sheegayaa haddii waxa weeye waxa iska hor yimi qowl iyo ficil aanu ahayne laba ficil ay yihiin labada ficli mutacaaridaan ma noqonayaan sababtuna waxay tahay ficilku wax siiqa la yidhaahda ma laha yacni mana dhacayo ficilku mooyaane ilaa shakhsiyan khaarijka wuxuu uga dhacayaa unu shakhsi isagoo ah bimacnaa isagoo jusi ah ayuu u dhacaya ficilkan oo jusi u dhacay iyo ka kaloo jusi u dhacay oo labada markaa ficil ay kala duwan yihiin wax markaa tacaarud la yidhaahdaa yacni markaa kuma sugnaa wax tacaarud la yidhaahdaa yacni kuma sugnaa oo axwaashoo dhan ficilkii caam ku noqon maayo wakhti gaara ayuu dhacay ka kalena wakhti gaara buu dhacay waxaa suurtoobi karta mid kastaaba inuu saa'iq ahaa sidan inuu sameeyaana inay mashruuc ahayd sidaa sida lidka ku aana inuu sameeyaana iyaduna inay mashruuc ahayd caynkaas yada ah ayaa waxa weeye laga yaabaa marka sidaas aawadeed ayaan wax tacaarud la yidhaahdaa markaa uga dhaxaynin culammada badankooduna caynkaasay u tilmaameen wax tacaarud la yidhaahdo ka dhexeeya marka afcaasha inaynay markaa jirin waxa uu yidhi zarkashi faalmashhuuru annahu laa yajuusu atacaarudu bayna afcaali bixaysu yakunu lbacdu minha naasikhan libacdi aw mukhasisan lahu lijawaazi an yakuna alficlu fi dalika alwaqti waajiban wa fii misli dalika alwaqti bikhilaafihi liana alficla laa cumuuma lahu وتأخر, أحدهم وتأخر أحدهما لا يكون هو الناسخ لا يكون هو الناسخ في الحقيقة لأن فعله لا ينتظم جميع الأقوات جميع الأقوات المس... جميع الأوقات المستقبلية ولا يدل على التكرار هكذا جزم به القاضي أبو بكر وأبو بكر الباقلاني هكذا جزم به القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم وحكى ابن العربي في كتاب المحصول ثلاثة أقوال أحدها التخيير وثانيها تقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها والثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارجه قال كما كما اتفق كما اتفق في صلاة الخوف صليت على أربع وعشرين صفة يصح منها ستة عشر خير أحمد فيها وقال مالك والشافعي يترجح بما هو أقرب لهيئة الصلاة وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم إلى أن قال وقال القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عندما يقول بأن الفعل يدل على الوجوب إلى آخر كلامه البحر المحيط مجلد كاللحاد صفحة شنية فرتا إلى لحية فرتا هذا الكادر وحورنا يزركشي وكورنا يا بحر المحيط كا marka waxa uu tilmaamayaa sida mashhuurka culammada ka caanka inay tahay inaynay afcaasha wax tacaarud la yidhahdaa u dhaxaynin oo aynay markaa tacaarudaynin in la isku nasakhana inaynay keensanaynin oo ficil ficil inaanu nasakhin haddaan labada qowl markaa yani mid haddaan labada ficil midkood aan qowl la socon waayo markaysaga yacni waqtiyada oo dhan kuma rumoobayo takraar wax la yidhahdana ficilku faa'iidayn maayo hal mar in shaygaasi dhacay buu tilmaamaya awqaadoo dhanna markaysagaa ma wada koobayo sidaas aawadeed in la jamciyaa dhici kartoo la yidhaahdo markaysagaa kanna wakhtigaa in la sameeyaa mashruuc bay ahayd kanna in wakhtigaa la sameeyaa mashruuc bay ahayd sidaasay jazmiyeen oo gooyeen qaadi abuubakar albaqilaani iyo culamo kale usuuliyiinta ka mida dabaqaday doonaan baha noqdaane ibnulcarabina waxa uu ku xikaayooday oo kitaabkiisa maxsuul la yidhaahdo uu ku sheegay saddex qowl in masalada yani afcaasha ay ku sugan tahay qowle waa la kala dooranaya hadduu nebigu marna sidan sameeyo marna sidan sameeyo sida kayfiyadaha kala duwan ee salaatulkhawfka ee marba ay mashruuc tahay in mid lala yimaadaa oo aan la odhanayn midbaa mansuuqaa saasoo kalea loo odhanaya markaysagaa waa la kala dooranaya tii la doonaa la samayn karaa hadday tahay marka kayfiyadaha salaatulkhawfka kala duwan hadday tahay waxa weeye istiftaaxyada kala duwan ee marba mid uu akhrin jiray hadday tahay waxa weeye rafculyadaynka oo wakhtiyada qaarkood salaada markuu ku jiro saddex goor buu rafcin jiray wakhtiyada qaarna afar goor buu rafcin jiray wakhtiyada qaarna waxa weeye salaadoo dhan markaysaga waa rafcin jiray oo sujuudda markuu ka toosay iyo markuu sujuudaya iyo mar kastaba waa rafcin jiray wax tacaarud la yidhahdaa kama dhexeeyo la odhan maayo midbaa mansuukhaa markaa la odhan maayo midbaa mansuukhaa la odhan maayo saas si la-eg gacmaha marka la rafcinayo riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay furuucul udunayn buu la simi jiray qaarna waxay tilmaamayaan xagga hoose dhaguhu la simi jiray culamada qaarkood inay jamciyaan bay doonaan sida imaamu nawowi oo kale oo wuxuu yidhahdaa markaysa waxaa gacanta yacni kafka markaysagaa qayb ka mida wuxuu la simayaa garabka garabka axaadiista sheegaysa in lala simayo qayb baa lala simayaa gacanta ka mida oo calaa cashi muji intaa meelahaasu odhan jiray yacni waxa weeye suulkana shaxmatuludunkaa lala simayaa yacni faraha caaradoodana waxaa lala simayaa dhegaha caaradooda marka saddexa riwaayo inuu jamciyo ayuu doonaa oo uu yidhahdo xaal keliyaa laguwa samaynaya waxaa markaa ka fiican culammada ku tegey oo odhanaya markaysagaa saddexa kayfiyadood saddexduba waa mashruuc yacni waxay noqonaysaa marba in mid la sameeyo oo mar garbaha lala simo oo mar shaxmatuludunka lala simo oo mar dhagaha markaa caaradooda lala simo marka waxa weeye sidaas in la yidhaahdo ayaa markaa ka fiican kayfiyadaha kala duwan ee ku soo arooray caynkaas ayaa markaa la odhanaya markaa takhyiir in la yidhaahdo sujuudda markaa sujuudu sahwiga mar qabla salaam inuu sujuudaa soo aroortay marna bacda salaam inuu sujuudaa soo aroortay haddaan waxa weeye lagu kala khasisinoo aan la odhan yacni sujuudsujuudu sahwiga qaarna waxay leedahay horta qaarna waxay leedahay xagga dambe oo ah markaysagaa salaamta dabadeeda siday culamada qaarkood ku tageen waxa markaa fiicnaanaysa haddaan qowlkaa lagu tegin in la yidhaahdo waa mukhayaro waa la kala dooranaya ee midba yani markaa mukhayaro kolba kii la doonuu qofku samaynaya kolba kuu doono waxaa la mida salaatuljanaazaha waxaa soo aroortay inuu markaa afar goor takbiirtay inuu shan goor takbiirtayna waa soo aroortay ka badanna waa soo aroortay sidaas aawadeed markaa kayfiyadaha kala duwan bay culamada qaarkood yahay marba mid baa la samaynaya bacdi culamada ka mid ah waxay kaloo yidhaahdeen maya aqwaashu hadday kala dambayso waxaa lagu samaynayaa ka ugu dambeeyaa la dooranaya waana markaysagaa ra'yiga marka imaamu shaafici wakhtiyada qaarkood saasoo kale ku camal falay oo waxa weeye takbiiradaha salaatuljanaasahoo kale waxa uu yihi afarta takbiiradood baa dembeeyey sidaas aawadeed tii dambuu qaatay ka'annahu inay tacaarudayaan afcaashu ayaa saniiciisa meelaha qaarkood marka ay u eg tahay oo yacni ficilka dambe naasikh oo kale laga dhigayo yacni naskigana sidiisaba waxay ahayd ibtaal daliil la burinayo marka asalna waxaa daliilka in la camal siiyo ayaa asal ah alaslu fi ladillati alaxkaamu yacni adiladana waxaa asal u ah inay muxkam tahay sidaasaa asal u ah markaa mar kasta ay suuroobi karto daliilka in laga baajiyo inuu markaa yahay mansuukh inuu yahay laga baajiyo oo markaa inuu yahay muxkam inuu yahay lagu baaqi yeelo waxaa laazima ixkaamka marka isagaa in lagu baaqi yeelo waayo icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadimaa marar badan baynu soo sheegnay sidaas aawadeed yacni waxa ay markaa noqonaysaa jamci markuu suuroobi waayo ayuunbay ahayd naski xaggii in loo kaco afcaashana jamci wax la yidhahdaa inuu suuroobi waayaa markaa meesha kuma jirto ee waxa weeye jamci waa suuragal in la jamciyo ayaa suuragala haakadaa weeyi qowl kalaa waxa markaa uu leeyahay maya waxa weeye yacni ka ugu dambeeya ayaa la hormarinaya qowlna wuxuu leeyahay maya waxaa la samaynayaa tacaarud waa ku yani xasilayaa tarjiix wax la yidhahdana waa u kala baahanaya daliil kale oo khaarijka ka kala arjaxa ayuu yani u baahan yahay culamada qaarkoodna sidaas iyadaa bay yidhaahdeen yacni salaatulkhawfka oo kale markaa waxaa dhacday kayfiyado badan oo kala duwan baa soo aroortay marka culamada qaarkood takhyiir bay markaa ku tageen imaamu shaafici iyo maalik waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi sida hay-adda salaada ugu dhowaanshaha badan yacni xadarka iyo digtoonidana marka isagaa ugu fiicnaanshaha badan baa la arjaxaya markaa tacaarud inuu ka xasilayo ayay qowlkaasna u eg tahay qurtubi laftiisana waxaa laga soo naqliyey inuu markaa oo zarkasho ka soo raraya inuu markaa uu yidhi tacaarud labada ficil waa ka asaxaya laakiin wuxuu markaa tacaarudkaasi ka imanaya waa cidda ka qabta ficilku inuu waajibnimo ku tusiyo laakiin ficilku inaanu waajibnimo ku tusinin cidda ka qabta agtooda markaa tacaarud wax la yidhahdaa ka xasili maayo yacnii sheikhuna hadalkaas oo kooban oo aad u kooban buu markaisaga waxaan markaa sharaxa ku cabiray hadalkaa uu sharaxa ku cabirayna mid la midi kutubta kale usuulkana waa ku taallaayo sharxulkawkab ilmuniirka iyo nihaayat usuulka iyo waa laga heli karaa marka hadalkaa waxa weeye nihaayat usuulka hadda ka eeg isagoo kasii faahfaahsan yacni mujalladka labaad safxadda shan boqol iyo afar iyo konton ilaa shan boqol iyo shan iyo konton walam yaku walam yakun yani marka ay walam yaxsul ama walam yaqac ma dhicin kaanadu taa ma ay tahay tacaarud alafcaali afcaali inay iscaarido fii kulli xaalatin xaalad kasta markaisagaa wax yani markaa tacaarud la yidhaahdaa ma dhicin oo afcaali iscaaridaysa xaalad kastaoo min alaxwaali xaaladaha ka mida wain yakun qawlu hadduu qowlku ahaaday bixukmin yani laamican markaisagaa mid yani markaa muuqanaya bimacnaa ay waaridan buu ku fasiray shaarixu yacni mid ku soo arooray bixukmin xukum ku soo aroor xukum buu ku muuqanaya fa aakhirulficlayni labada ficilka dambeeyey kaana wuxuu noqonayaa yacni raafican mid wax rafcinaya oo bimacnaa wax nasakhayuu noqonaya labadii ficil baa midkood baa qowl baa waafaqay oo waxaa hele deliil qawliga oo waafaqaya ayaa la haya deliilkaa qawligee waafaqaya waxa markaa uu noqonayaa yacni tacaarud buu soo kordhinaya lazman markaa waxay noqonaysaa labadaa daliil ka dambeeyey mar hadduu qowlna ku jiro meesha yacni laba ficil meesha ay yaalin labadii ficil midkoodna qowl u raaco sida inuu yidhaahdo salluu kamaa ra'aytumuunii usalli oo dabad kayfiyad sameeyo oo markaa sidii uu sameeyey ficil kale yacni siduu ku sameeyey haddana ay khilaafto labada ka dambeeyaa wuxuu noqonayaa naasikh sidaas iyadaa weeyaan wain yakun qawlu hadduu qowlku markaa yacni ahaado laamican yacni mid markaa ku bidhaamaya oo ku muuqda bixukmin xukum mid ku muuqda oo labadii ficil midkood baa qowl baa waafaqay fa aakhirulficlayni labada ficil ka dambeeyaa kaana wuxuu noqonayaa raafican mid wax nasakhaya ayuu noqonaya wlkullu cinda bacdihim saxiixu wlkullu yacni markaa afcaashaa dhammaantood saxiixun yacni markaa saxiix weeye cinda bacdihim culammada badankooda agtooda wa maalikun sheikha maalik la yidhaahdo ruwi tarjiixu tarjiix baa la soo wariyey canhu xaggiisa laga soo wariyey ruwiya tarjiixu inay la yidhaahda ayay ahayd nadmiga darkeed darteed baa xarakadii loo tuurayaa ruwiy baa la odhanayaa wuxuu inoo tilmaamayaa culammada qaarkood waxay yidhahdeen afcaashaasi waa wada saxiix mana tacaarudayso marba mid baa lala imanaya marba mid siduu nebigu ula yimi sala allahu alayhi wasalam baa marba mid lala imanaya qowlkaas yacni waa qowlka culamada jamaahiirtu ay qabaan waana qowlka markaysa waxan markaa raajixa kayfiyadaha kala duwanna markaysagaa isma nasakhayaan mar haddaan wax qowl la yidhaahda aan wehelinin labada ficil midkood sheikha maalik la yidhahdana tarjiix baa laga soo wariyey waxa uu markaa yacni shaarixuu yidhi wa ru'ya can maalik bni anas waa saaxibu lmadhab raximahu llahu atarjiixu bayna kayfiyaati alficli fatatacayan alatii hiya aqrabu lilkhushuuc aw alatii hiya aqalu afcaalan wanaxwu dalika min almurajixaat marka waxa weeye zarkashina wuxuu ka soo raray hadalkaas mid la mida yani shaaficina waa ka soo raray maalikna waa ka soo raray oo inagii akrino hadalkii aynu akrino ee zarkashibi ku dhex jirtay walkullu marka isaga afcaasha dhammaantood saxiixun saxiix weeye cinda bacdihim culammada badankooda agtooda wa maalikun shiika maalik la yidhaahdo ruwi tarjiixu tarjiix baa la soo wariyey canhu xaggiisa laga soo wariyey waxaysumaa qad cudima almasiiru ilayhi falawlaa huwa takhyiru waxaysumaa goor kasto qad cudima almasiiru yani markaa la waayey yani noqosho la waayey bimacnaa masiir la waaye murajix la waayaa looga jeedaa sida shaarixuba uu tilmaamayo sabab loogu noqdo murajixa la waayey ilayhi markaa labada ficil midkood loo noqdo haddii la waaye sabab arjaxda falawlaa sida mudnaanshaha badan le huwa takhyiru kala dooranaanshaha weeye haddii sabab midkood arjaxaysa ay taha lawaalkeeda haddeen sabab murajaxo yacni midkood arjaxaysa haddaynay jirin waxa markaa mudan oo markaa fiican qowlka ah waa mukhayar oo waa la kala dooranaya afcaashaas waxaysumaa goor kastoo qad cudima la waaye almasiiru yacni sabab loogu noqdo oo murajixa ilayhi markaa labada ficil midkood loogu noqdo falawlaa sida mudnaanshaha badan li huwa takhyiru kala dooranaan weeye yacni dooransiin weeye la kala dooransiinayo walam yakun ma ahaanin ay huwa markaa nebigu sala allahu alayhi wasalama mukallafan mid la kalifay yacni markaa bisharcin sharci lagu kalifay sallaa calayhi illaahu yacni markaa qabla alwadci yacni markaa wadciga ka hor bimacnaa intaan waxyigu soo degin ka hor yacni markaa mid sharci lagu kalifay ma ahayn sallaa calayhi illaahu ilaahay ha ku salliyo ha u naxariisto naxariis gaar oo khaasa ah wa huwa markaa isaga oo nebiga ah sala allahu alayhi wasalama walummatu iyo ummadda yacni markaa bacdu kullifa ay kullifa bacdu yacni kullifa waa la kalifay yacni bacdu markaa dabadeed baa la kalifay ay bacda nusuuli lwaxyi ilaa ida takliifu inuu markaa takliifku ahaado mooyaane yacni intafaa markaa mid ku maqnaaday binasi nas ku maqnaaday oo meesha kaga baxay wa qiila waxa la yidhi laa laguma kalifin sharcigii markaa ka horreeyey sharaa'icdii ka horraysay laguma kalifin xataa bacda annubuwa waalkhulfu khilaafku fii maa shurica kii la sharciyeeyey buu ahaado sharcigeenna laynoogu sheegay walam yakun aanu ahayn daacin ilayhi yacni markaa daaci shay u yeedhaya in la sameeyo oo inoo tilmaamaya inaynu samayno sumica mid la maqlay aan ahayn halkaasaa maxallu nisaacu yahay mas'alada koowaad ee inooga warramayaa waxay tahay nebigu sala allahu alayhi wasallam intaan waxyigu ku soo degin sharaa'icda ambiyadii hore ma uu ahaa mid lagu kalifay oo la amray oo la faray ma ahaa mise ma ahayn mukallafan halkan kutubta usuuliyiintu waxay sheegaan markaa qaarkood yacni mukallafan halkuu ka yidhi waxay yidhaahdaan mutacabbadan bay yidhaahdaan walam yakun mutacabbadan bisharci kutubta markaa usuuliyiinta yacni qaar badan baa caynkaa yidhaahda se ahaatee dabdiga sidii loo dabdinayey baa la ysku khilaafo ma mutacabbidan baa la odhanayaa mise mutacabbadan baa la odhanayaa shiikha qaraafi la yidhaahdo waxaa laga sheegay maalikigaa inuu yidhi yacni waxaa la odhanayaa mutacabbidan in mutacabbadan la yidhaahdana waxa ay tahay mid yacni markaa marjuuxo laga raajaxsan yahay weeyaan buu yidhi arrinka noocaasee uu sidaas iyada ah ugu tegey yacni qaraafi markaa laguma waafaqin oo mutacabbidanta uu arjaxayo mutacabbadan uu diidayo isagu wuxuu u wataa mutacabbidan mid ku cibaadaysanaya laakiin culammadu waxay ku fasireen mutacabbadan inay tahay bimacnaa waxa weeye ay ma'muuran mid la amray yacni markaa tucubida bimacnaa tuliba minhu waa laga dalbay baa loo jeeda yacni markaa mutacabbad waxaa laga tilmaamayaa waa ma'muura waa la amray siday kutubta qaarkood ku fasiraan saas aawadeed culamo badan baa waxay arjaxeen in mutacabbadan loo dabdinayo mutacabbadanna macnaheedu waxay noqonaysaa bimacnaa waxa weeye mid laga dalbay oo la amray oo lagu kalifay ma aha macnuhu saas yadaabuu dhacaya ma'muuran baa kutubta usuuliyiinta qaarkood ku fasiraya sidaas aawadeed wuxuu markaa uba leexday siday culamo badan oo usuuliyiin mukallafan u cabbiraan yacni sidaas iyadaabuu markaa naadimku u weecday markaa sharaa'icdii ambiyadii ka horreeyey ee hadday tahay sharcigii ibraahim iyo hadday tahay sharaa'icdii ambiyada kale midnaba mukallaf kuma ahayn waayo takliifka markaa yacni sharci lagu kalifayaa waxay markaa yacni keensanaysaa inuu jiro waxyi loo waxyooday oo loogu sheegay sharcigaa inuu mukallaf u yahay mukallaf ku yahay mukallaf inuu sharcigaa ku yahayna ma suurtoobi karto haddaan loo waxyoon markaa sidaas aawadeed qowlka raajixi waa inaan markaysagaa sharaa'icdaa hore mukallaf inaanu ku ahayn oo aan markaysagaa lagu kalifin yacni qabla nuzuuli lwaxyi inaan lagu kalifin bacda nuzuuli lwaxyi sharaa'icda ambiyadii hore ma lagu kalifay mise laguma kalifin tan noocaasa waxaa ku sugan markaysagaa khilaaf baa ku sugan culammada jamaahiirtu waxay qabaan in sharaa'icdii ambiyadii hore yacni hore inuu mukallaf ku ahaayo mid lagu kalifay uu yahay ummaddana sidaasi leeg lagu kalifay oo waa qaacidadii la odhan jiray sharcu man qablanaa sharcun lana yacni markaa sharcigii naga horreeyey sharcibuu innaga inoo ahaaday ida idaa idaa lam yaati fii sharcina maa yansakhuhu haddaanu sharcigeenna ku imanin wax nasakhaya marka waxa ka hadhaysa uun wixii deliil loo helo inaynan mukallaf ku ahayn oo innagu sharci kale aynu ka leenahay mas'alada noocaas iyadu waa ka baxaysaa laakiin wixii aan taa loo helin waxay noqonaysaa in asalkeedu ay tahay inaynu mukallaf ku nahay oo sharaaicdii ambiyadii hore innagana sharci inaynoo tahay nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam inay sharci u tahay qowl kaloo sidaa muqaabil oo shaafici uu yidhi aarta agarka shaaficiyaduna ay ku tageen wuxuu odhanayaa markaa maya bacda nuzuuli lwaxyi laa nebiga walaa hayruhu min alumma yacni markaa kumay ahayn qaar lagu kalifay yacni sharaa'icda ambiyadii hore inay ku camal falaan oo waxay qaacida ahaan ka dhigteen sharcu man qablana laysa sharcan lana sharaa'icdii inaga horraysay ciddii inaga horraysay sharaa'icdoodu innaga sharci inuuma ahaanin yacni sidaas yadaabay marka isagaa ku tageen shaaficiyadu waa kala qaybsantoo bacdi shaaficiyadii jamaahiirtay khilaafsay yani jamaahiirtay waafaqday yacni agarka shaaficiyaduna waa khilaafeen oo waxay yidhaahdeen maya sharcun man qablana laysa sharcan lana sidaas yadaa bay agarka shaaficiyadu ku tageen laakiin bacdi ra'yiga hore ee jamaahiirta la socda ayaa jira markuu intaa inoo sheegay buu maxalu nisaaca inuu taxriiriye ayuu doonay markaasuu yihi walkhulfu fii ma shurica walam yakun daacin ilayhi sumica yacni ishkaalaad baa la soo arooriyey ishkaalaadka la soo arooriyey waxaa ka mid a in la yidhi waxa weeye haddii sharaa'icdii ambiyadii hore uu mukallaf ku ahaa muxuu nebigu ugu diiday sala allahu alayhi wasalam cumar bnu khadaab xaashidii tawraadeed inuu akhristo muxuu ugu diidey muxuu ugu diiday xaashidii tawraadeed inuu akhristo muxuu ugu diiday jawaabtu waxa weeye uu tilmaamayaa wuxuu ugu diiday waxa weeye sharciga yacni tawraad waa muxaraf tawraad waxa ku yaalla yacni muxaraf weeyo waxyaalo badan baa la bedelay maadaama marka waxyaalo badan oo tawraad ka mida la bedelay sidaas iyada ah buu ugu diiday laakiin marka waxay ku saabsan tahay maxalka la leeyahay yacni sharci maynoo yahay wixii markaa muxaqiq ay tahay sharaa'icda ambiyadii hore inay ka mid tahay oo waxaynu xaqiiqsanayno inay sharaa'icda ambiyadii hore ka mid tahay waa maxay yacni saddex qaybood bay u qaybsamayaa yacni wixii laga sheego ambiyadii hore wax markaa sharcigeenna waafaqay oo loo hayo daliil ku tusinaya in markaa waxaasi ahaan jiray shareeco nebi hore wax markaa yacni daliil loo hayo inayn markaa waxaasi shareeco nebi inaynay ahayn wax markaa labada midnaba aan loo hayn ee xukmu maskuutu canhu ah sidii mid waxa laga aamusay oo kale markaa ah yacni saddexdaa qaybood bay u qaybsantaa ishkaal ma laha wixii markaa yacni sharcigeennu u caddeeyey in sharaacida ambiyadii hore ay ka mid tahay in waxa weeye sharci ambiyadii hore inay u ahayd in la ictiqaadinayo ishkaal ma laha waana suurada maxalunisaacu ku saabsan yahy marka shardi labaad loo idaafeeyo yacni suurada labaad waxa weeye waa in waxa weeye yacni sharcigeenna ay ku timaaddo wax ku tusinaya inaanu inaanu markaa sharaa'icda ambiyadii hore inaanu ka mid ahay taasna markaysaga waa la ibdaalinaya loomana ictiqaadinayo in sharaa'icda ambiyadii hore ka mid ahaa ee waa la beeninayaa waxaa la odhanayaa kama mid ahay in sharaa'icda ambiyadii hore wax markaa maskuutu canhuyoo kale xukunkeedu uu yahay oo sharciga ambiyadii hore inay ka mid tahay salban wa iijaaban midnaba aynaan sharcigeenna ku haynin sugis iyo diidmo toon taasi waxa weeye waa laga gaabsanayaa yacni laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum baa ku duldegaysa xadiiskaa saxiixa ah marka sidaas aawadeed yacni wixii laba shardi yeeshay ayaa maxallu nisaaca ahaaday oo laisku khilaafsan yahay labada shardiya uu yeelanayaa shardiga koowaad waa wixii sharcigeenna laynoogu sheegay ee haddaan sharcigeenna laynoogu sheegin oo ahlu kitaabuna ay sheeg sheegeen taasi marka maxallu nisaaca kamaba mid aha waa shardiga labaade waa inay tahay sharcigeenna daliil khilaafaya waa inaanu ku sugnay hadduu daliil khilaafaya uu ku sugan yahay xukmu mansuukhu canhu xukmulmansuukhi bay qaadanaysaa waxayna noqonaysaa inaan lagu camal falaynin sharaa'icda ambiyadii hore waana la isla ogol yahay xaaladaas labadaa shardi markay oobsadaan baa maxallu nisaacu yahay oo uu imanaya waxa weeye sharci maynoo yahay yani saddex xaaladood baanu markaa shaarixu uqaybiyey wuxuu shaarixu u qaybiyey haddii markaa sharci ay ambiyadii hore waxaa yacni waxaasi u ahaayeen sharcigeennana wax waafaqaya oo sharci innagana inay inoo tahay ay uu soo arooro taa waa la ysla ogoliyo oo la yskuma khilaafsana inay sharci inoo tahay tusaalaheedu waxay ahaatay wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi qisaastii yacni ayaa markaa la sheegay qisaastii ahlu yacni nimankii banu israa'iil in lagu faral yeelay ayaa laynoo sheegay arrinkaa qisaastu se iyaga kuma gaar ah waayo ilaahay waxau uhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla maadaama caynkaas iyadaa uu ilaahay yidhi waxay ku tusinaysaa innagana sharci inay inoo tahay taa la yskuma khilaafsana suurada labaad inay sharci inoo ahayna yacni wax khilaafi suuro aynay markaa wax sharci wax yacni sharciga inay inoo ahayn aan la ysku khilaafsanayna waxa weeye haddii sharcigeenna ay ku timaaddo wax khilaafsan oo tilmaamaya innaga inaynay sharci inoo ahayn taana inaynay sharci inoo noqonaynin waa la isla ogolyahay tusaalihiisu waxay ahaatay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum aasaartii iyo aqlaaltii iyo culaysyadii iyo dhibaatooyinkii la saaray nimanka reer banu israa'iil yacni markaa ciqaab lagu ciqaabayo ficilkoodii xumaa darteed yacni umuurihii markaysa waxaan markaa yacni lagu laasimiyey hadday tahay waxa weeye najaasadu halkay ka soo baxaysa mooyaane kaadidu hadday jidhka kala gaadho inay jeri jireen sida axaadiista kusoo aroortay yacni hadday jidhka kaga dhacdo meelaha kale waxay ahaayeen qaraduu bilmaqaarid qaar markaysaga waaba jeri jireenba marka waxyaalaha noocaasina aasaartii aqlaalshii la saaray ayay markaysagaa ka mid ahayd ee aayadduna marka ay ishaartay waxaa kaloo ilaahay yidhi markay toobad keenayeen faqtuluu anfusakum nafiihina laaya waxyaalaha noocaas oo dhanna inay innaga sharci inoo ahayn waa la ysku markaa waafaqsan yahay oo sharcigeenna wax khilaafaya ayaa ku soo arooray marka sidaas aawadeed maadaama caynkaas iyadaa ugu soo aroortay oo ilaahay uu yidhi wayadacu canhum israhum walaqlaala alatii kaanat calayhim taasina waxay ku tusinaysaa markaa innaga inayna sharci inoo ahayn in markaa la ysku waafaqsan yahay ta kale maxalunisaaca weeye oo haddii markaa yacni shayga shaygaas sharcigeenna laynoogu sheego wax markaa yacni tilmaamaya inuu mashruuc inoo yahay iyo inaanu mashruuc inoo ahayn midnaba aanu jirin wax khilaafsanna sharcigeenna aan lagu haynin xaalka noocaasi waa markay culammadu isku khilaafeen jamaahiirtu waxay qabaan inuu sharci inoo yahay yacni culammada qaarkoodna waxay qabaan oo shaafici ka mid yahay inayna sharci inoo ahayn jamaahiirtu markaa istidlaalkooda shiikhu aad buu ugu dheeraaday oo aad buu u bastinaya masaladana waa ku nuxnuxsanaya wuxuu deliishaday waxa weeye ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi ayaa ka mida markaa adilada u deliishaday ambiyadii markaa ilaahay markuu ka soo warramo siddeed iyo toban nebi lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhi kuwaasi kuwuu ilaahay hanuuniyey weeyi fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo sidaas iyadaa buu ilaahay yidhi cabdillaahi ibnu cabbaas markii la weydiiyey sujuudda markaa suuratu saad la sujuudo meesha markaa laga qaatay ayuu wuxuu markaa uu yidhi waxaa laga qaatay ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi yacni waxa weeye ambiyadii lasoo sheegay daawuud baa ka mid ahaa daawuudna waa sujuuday baa layidhi yacni markaa yacni daawuudna waa sujuudo aayaddaaba sheegtay marka haddaba maadaama laynoo sheegay daawuud inuu sujuuday aayadda kale waxaa la ilaahay ku sheegay ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi marka waxaa weeye fasajadaha daawuudu fasajadaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacni daawuudna waa sujuuday rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa sujuuday marka wuxuu sheikhu marka uu yacni yidhi shanqiidi fahada nasun sariixun marfuucun ila nabiyi sala allahu alayh wasalam haabitun fi saxiixi albukhaari cala ana sujuuda tilaawati dakhilun fii qowlihi fabihudaahu muqtadi wa huwa laysa min alcaqaa'idi bilijmac yacni likullin jacalna minkum sharcatan wa minhaajan baa daliishanaya yacni shaafici markaa jamaahiirtu waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaajan waxaa laga tilmaamayaa sharaa'icda yacni ay la kala gaar yihiin oo inaynaan la wadaagin yacni markaa daliil uu ku soo arooray taas yadaaba waxa weeye ay noqonaysaa inay in yacni markaa yani nebi kastaba sharcigiisa inuu lahaa waxyaalaha isku khilaafsanaayeen bay noqonaysaa waxyaalaha ambiyada ama sharaa'icdu isku khilaafsanaayeen ee mid loo xalaaleeyey midna laga xaaraantinimeeyey mid lagu waajibiyey midna aan lagu waajibin ashyaada noocaasay noqonaysa imaamu shaaficina wuxuu ku xambaaray yacni waxa weeye tawxiidka wixii aan ahayn inay sharaa'icdu kala duwanayd marka sidaas aawadeed inaan markaa yacni la yacni loo deliishanayn sidaas iyada ah inay xujo sharcigo inaga horreeyey sharci inoo yahay yacni sidaas bay markaysa waxaan markaa uu ka deliishaday calaa kulli xaal waxa uu sheikhu leeyahay kama suulin culammadu inay markaa axkaamta ka deliishadaan qisaskii xataa tegey waxaa ka mid a kule istidlaalka maalikiyadu ay ka deliishadeen qariinada jaazimada ah in waxa weeye bayino maqaamkeed inay degi karto waxay ka deliishadeen washahida shaahidun min ahliha ilaa laga gaadho falamaa ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna markaa qaraa-intay deliishadeen maalikiyadoo keliyana maahae waxaa kale oo deliishaday oo aayadda lafteeda soo qaatay ibnu lqayim kitaabkiisa la yidhaha duruq alxukmiya fi siyaasati sharciya masaa-isha qaraa-inta ku saabsan buu aad iyo aad markaa u xoogeynaya adilo badan baana u urursanaya qisadana waxyaaluu deliishanaya ka mid tahay waxyaalaha markaa kale ay ka qaateen qariinada inay bayino markaa maqaamkay degi karto umuuro fara badan ayaa markaysagaa ka mida oo qaraa-inta markaysagaa lagu xisaabtamaya waxaa ka mida waxa weeye qofka dumara ee uu ninku guursado aanu weligii arag waa loo keenay oo markaa dumar baa u keenay waa loo soo gelbiyey dibadna waa looga tegey yacni qof dumaraa loo meeriyey qofkaa dumara markaysagaa weligii laba indhood ma saarin oo dumarkaa ka garan maayo caawa markaysagaa la joogay joogay markaysaga waxaan markaa yacni markaa arooskiiyo markii dambaa waxa weeye yacni mid baa lagaga tegey ah taas marka isagaa yacni lagaga tegey inay iyadii tahay yacni markaa tii loo meheriyey ayaa qariinadu marka isagaa tilmaamaysa qariino noocaasa marka isagaa lama odhanayo bayine cad isagoo u hayo markhaatiyaa markaysaga waxaa le mooyaane yacni ma yacni markaa ma noqonayso inuu waxa weeye inay u bannaanaanayso noqon mayso la odhan maayo laakiin qariinadaa xooga badan darteed ayay markaysaga ugu bannaanaanaysaa cidda u keentayna waxaad ka soo qaadaa markaysaga cid aan shahaadadooda markaysaga muctabar maqaamkan ku ahayn marka waxa weeye qariinadaasi waxay noqon kartaa qariino markaa kaafiya waxaa la mida markaysagaa kii martida ahaa haddii markaa sabigii yaraa uu cunto u geeyo qariinadu waxay tilmaamaysaa markaysagaa reerku inuu u keenay oo waxa weeye waa u bannaanaanaysaa markaysaga inuu cuno yacni umuuraha markaysaga imaam maalik uu ka daliishaday umuuraha noocaasa markaysagaa ka mid a marka umuuro fara badan ayay markaysa waxan markaa u cuskadeen wuxuu kaloo tilmaamaya markaysa waxan markaa haddii khamrigu ka soo urayo kasoo yacni marka uu ka muuqdo bimaanaa waxa weeye aasaartiisi iyo raa'ixadiisi ay ka muuqato in la garaaci karo oo jeedalkii laga jari karo waana sida saxaabada qaarkood ay ku sameeyeen cuhmaan ibnu cafaan oo kale yacni ninkii weliid ibnu cuqba la odhan jiray weli weliid ibnu cuqbat ibnu abi mucayd yacni waxa weeye laba nin baa markhaati loogu soo taagay nin wuxuu ka markhaati kacay isagoo khamrigii cabbaya ninkii kale wuxuu ka markhaati kacay anigu khamrigii isagoo cabbaya ma aragay isagoo hunqaacayaan arkay buui ah yacni muu cabbin buu ihi markaysaga waxaan cusmaan ibnu cafaan muu hunqaacin buu ihi mooyaane inuu cabbay in cabbitaan ka horreeyey mooyaane si kale markaysaga uma hunqaaci kara buui marka sidaas aawadeed buu ku jeedlay saas si la-eeg nebigu sala allahu alayhi wasalam maacisoo kale markii uu qirtay zinada oo yihi waan zinaystay yacni nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ma junuun baa ku sugan yacni ma khamru cabbay yacni markaysaga wuxuu amray in afkiisa la ursado bal in khamri ka uraya iyo in kale bal in la ursado ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam xadiidka markaa saxiixa ku ta ku yaalla marka calaa kulli xaal yacni qaraa-inta ashyaa badan ayaa markaysa waxan markaa loo cuskaday ibnulqayim ba aad iyo aad ugu dheeraanaya waxaa ka mida buu yidhi markaysaga maalikiyadu waxyaalaha ay u daliishadeen waxaa ka mida buu yihi qaraa-inta ay ka qaateen inuu waxa weeye yacni qaandhawga yacni ama damiinka waxa la yidhaahdo weliman ja'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim saas si la eeg shaaficiyada qaarkood markaa damaanulwajhiga waxa la yidhahdo waxay ka daliishadeen lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqa min allahi lata'tunanii bihi ila an yuxaata bikum saas si la eeg xanaabiladu waxay ka daliishadeen muddada markaa ijaaradu inay dheeraan karto muddo dheer oo fara badan ijaaro ama markaysagaa kiro in laga kiraysan karo wax yacni qisadii muuse iyo shucayb inii uriidu an unkicaka ixda bnataya haatayni ilaa qawlih amaaniya xijaj